kulleytaba nimanka argixisada oo dhigmeedka ah wixii lagu yaqaanay oy meelaha ka suubin jireen ay isku daya inay ka sameeyaan runtii falsifo ay lahayn ciidamada walaalaheen amisom askartii ka dhaawacantay ka ka dhaawactay ilahay dhabiiba ayaan leeyahay kuwa ka dhintana runtii qoyskoodii eheladii ay ka geeriyoodeenna taxsilaan u darayaa iyo mas-uuliyiintooda marka waxaan rajaynayaa nimanka qargixisada oo dhigmiradka maxaan ku dhahdaa in tallaabo sharci ah gobolka si deg dega in loogu safayn doono insha allah waxaa la tilmaamayaa in weerarka lagu qaaday ciidamada uganda uu dhowr weji ka koobnaa waxaana ugu horeeyey weerar nafurnimo ah oo ah kan horseeday in khasaaraha ugu badan la gaarsiiyo oo daafurka ahaa
mudane weri horta maxaan ku yidhahdaa runtii maamulka gobolka kusameeyeydii kulli waa joogaan inaad wareysaay ahayd laakiin maadaama hadda ad iga soo raajeen dibadda hadda waxaan leeyahay macnaha qaraxaasi waa jiraa bundada maxaan ku rahdaa janaale oo maxaan ku rahda ciidanka amsom gadigii kale ay deganayeen dhinaca tigwariiri ama dhinaca maxaan ku rahdaa hanti wadaad jidka maxaa mubaaragi daarisalaam aada iyo awdheed ay deganaayeen oo sindiinka dhex mara dhinacan kale magaalada janaale dhinaca kale ku taalla webiga dhinaciisii kale meesha albaabka maxaan ku laga galaya ciidamada amsomna qarax maxaan ku rahdaa ay maxaan ku rahdaa warxaa qarxa wax isku soo xiray iyo baabuur oo iska dhigan macnaha dad maxaan ku idhahdaa saas oo kale iyagana kadibna maxaan ku idhahda qaraxaasi waa jiraa khasaaraha ka waran soo gaaray ciidamada uganda walaalaheen amisom waa ku dhammaadeen meesha marka faahfaahin dheeraada markii maamulka gobolka uu helo ayaa ayaan soo gudbin doonaa insha allah tiro rasmi ah ma noo sheegi kartaa wararka qaar waxay leeyihiin konton qaar waxay leeyihiin lixdan qaar boqol ayayba dhaafayaan oo askar badan baa webiga isku tuuray marka tiro go-an inta aada og tahay oo ka dhimatay ciidamadan uganda ma noo sheegi kartaa
dib baan kasoo sheegi doonaa arrintaas waaritaankeedi waan haynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in weerarkan ay ugu argudaysay shacabka magaalada markoo aada og tahay inay xasuuqeen ciidamadan ee weliba yugandeeska ah laakiin ka guddoomiye ahaan maxaad isleedahay dardartan ay la soo baxeen al-shabaab bay u sabab tahay waxaad og tahay weerarkii leego oo ciidamada burundi saatan oo kale inta la galay xeradii lagala wareegay oo la baabi'iyey oo weliba muuqaaladoodii lasoo bandhigay kii etoobiyaanka ee jamaacada ayaad ogeyd kanna waad arkaysaa oo waadigan ka sheekeenaya marka ka waran maxaad ku qiimeynaysaa dardartan waa qarashkatuur nimankan waa xilligii hadda xilli xagaaya roob xeebeedkii socda waxay ka faa'idaysteen roob roobka socda iyo roob xeebeedkii xagaayi iyo marka qarxaana shabeellaas keli maaha gobolada inta ugu badan waa ka dhaca waa kismaayo usbuuci hore waxaan maqlayay anoo soo maqan in maxaan ku radaa xaruntii ciidamada lagu tababarayay kismaayo inay isku nidaamiyeen muqdisho waad aragtay oo hotel weheliy iyo iyo maxaan ku irahdaa hataa darawalkaygii ilaah unaxariisinaash ku dhintay iyo maxaan ku irahdaa hoteelo badan inay galeen madaxtooyada isku dayaan mar inay galaan marka wixii ka dhacay beledweyne waa la socotaa marka wixii ka dhacay garowe maxaan ku irahdaa meel walba waa isku dayaan nimankan marka meelaysan ka dhicima ilaa america iyo faransiiska ay ka dhacaan marka waxaan rajeynayna insha allah goob shabeelle hoose si ugu dhexseebaa in laga safayn doono insha allah anna maalmaha soo socda kusoo aadanayo waa tahay si kale haddaan u dhigo isla su-aashan ciidamadan shisheeye oo hadda adinka idinla jooga inta badanna ma aragtay degmooyinka idin qabtay waxaa la arkayey markii la weeraraba inaanay iska difaaci karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo meeshii lagu galaba warcad laga soo saarayo arrintaas maxaad u sababeynaysaa ma awood korortay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mise daciiftinimo ku timid ciidamadan shisheeyaha waa mahadsanta mudane weriye runtii walaaleheen amisom doorkii laga rabay way kasoo baxeen way kasoo dhalaaleen waxaa la rabay maxaan ku rahdaa ciidan oo magaalada ka shaqeeya oo informationka keena warbixinta nimanka dhaqdhaqaaqooda nimanka argixisada ayaa la rabay waa booliisiyo nabasugid marka arrintaasi runtii waa aadeeda loogu gaabiyey sababtoo nabasugid iyo booliisa loogu talagalay ciidan military iyo ciidan amisom loogu talagalay magaalooyinka iyo xaasaska iyo ilmaha iyo suuqa inay dhex joogaan mana macnaha meesha waxaa la rabaa waa booliis iyo nabasugidaa loo baahan yahay marka waxaan meesha ka maqan oo firaaqa jira waa nabasugid la-aan iyo booliis la-aan way gobolka shabeelle hoose marka iyo meelaha ugu badan bar baraa walow xooga ay joogaan laakiin sida janaale oo kale magaalooyinkii saddex sano ka hor la qabtay ciidamadii xoog dalka oo isaga baxeen booliis ma laha nabasugid ma laha amisoomka keligeeda meesha kusoo hartay horyele oo kale maxaan ku radaa nabasugid ma laha booliis ma laha marka local booliiskii walow maxaan ku radaa ay hadda joogaan hade kuma filna iyaga niman hadda maxaan ku idhahdaa laftigoodii si fiican u tababaro maaha agabkii ma haystaan marka waxaa la rabaa nabasugidii booliis la-aan waay macnaha waxaan rabnaa marka waan codsanaa dawladda dhexe dawladda koonfur galbeedba macnaha in maxaan ku idhahdaa nabasugidii booliis hataa kuwa wiilsha gobolka u dhashay oo qorya haysta maleeshiyaadka in la xareeyo loo tababaro ama haddii kale maxaa inta laga tababarayo maxaa in la keeno nabasugidii booliis dawladda dhexe inay noo keento intaa haddaan kaga gudubno ee, dhacdadan ee, jannaale dabcan waxaad joogtaa dalka turkiga waa maxay ujeeddada socdaalkaaga
caafimaad ayaan u joogaa arrimo caafimaad aan u joogaa xanuunkii jarmalka aad u aadi jirtay oo kale ee dhaawaca ahaa miyaa mise wuu ka duwan yahay
waa kulitaba unti jarmanka waa ka adrowda wax may nooga taaban kartaa wallaahi un xaalada caafimaad haddii la yidhahdo caafimaad waa laska garanayaa Eh, maxaan ku raha qofka biniaadamka jirkiisa kama sheekayn karo marka saa la leeyahay marka waa xaa- xaalad caafimaad mase weeye intaas aan ku ekaysano Eh, micnaha waxaan ula jeeday dad badan ayaa dhegaysanaya oo isweydiin kara eh, guddoomiyaha halkee buu ka dhaawacmay halkee baa laga hayaa arrimahaas ma maxaan ku yidhahdaa runtii waa sax xaalad caafimaad Eh, aad iyo doon u fiicanahay waa ninkaygan hadlaya oo idaacadaha ay kasoo raadinayaan hadda maxaan ku yidhahdaa eh, wadanka dibadiisa hade caafimaadkayga aad aad buu fiican yahay alxamdulilah maalmaha soo socdana waa soo socda baan leeyahay waxaan umalaynaya caafimaadkii inta ugu badan binaan qadaystay oo hadda maxaan ku yidhahdaa safaran diyaar waan waxay insha allah wadankiina uu soo socda